statistic markii la sameeyey dhalinyara u badan but still maalin dhaweysa waxaa dhacday meel soomaali isugu imaadeen baa lagu kastam so marka xalka soomaaliyeed markii laga hadlayo dumarka waxay usoo riixeen xagga raggay usoo riixeen waxay dhaheen dhibka dhan waa ragga waxa keeno wax qaribayo wax laynayo odayaasha haddana odayaashiibaa sii kaftano odayaashii waxay igu soo riixeen dhalinyarada nabi waxay dhaheen waxa wax laynayo afka duusta waa idinka dhalinyarada waa waa u sheegay waxaa ku yidhi marka annaka dhalinyaradnada mar walbaba waxaan u taagana horumarka iyo difaacidda ummadda soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed haddii ay tahay taariikh hore iyo haddii ay tahayba taariikh dambe marka markaan leeyahay dhalinyarada kollay al-shabaab maku jiraan baa umalaynaya iyo ragga afka joogta dhalinyarada sida ay wax walba oo ay qabanayaan ee daacadooda ugu yihiin kolley waxaan umalaynayaa mudane maxaa la dhihi jira doctor doctor cabdiweli cabdiweli baa ka sheekeyn doona ciidamada dawladda kumeel gaarkaa siday u dagaalamaan eegee geesinimada leh ee naftooda oo ugu barbardhigaan marka waxaan hal hal mid baan kula dardaarmi lahaa ra-isul wasaaraha naga iyo wafdigiisaba dhalinyarada kuwa al-shabaabka oo dagaalamaya maybe waxaa weeye de they has been sophisticated micnihii waa drugs lagu duray wey ayaga waxaa laga yaabaa inay isu qabaan inay soomaali yihiin sidaas darteed waxaan ka codsanayaa wixii lagu shubay oo cadowga shisheeyaha uu ku shubay dhalinyaradannada in uu ka shubo isaga oo isticmaalayo in dhalinyarada rehabilitation loo furo iskuulle loo furo shaqana loo abuuro job opportunity si dhalinyarada soomaaliyeed ee oo maaragtay maskaxda laga rogeeyo ay janis ay u helaan dal dalkooda ay u difaacaan oo ay noo gareeyaan waad mahadsantihiin dhammaantiin
waxaan filayaa waxaan filayaa fursadaasi inay tahay aan nasiib u yeelana waxaan aada ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo saaxiibkay professor cabdiweli maxamed cali gaas waxaan leeyahay professor kusoo dhawow qalbi furan intaana ummadii ay kugu timid inay farxadda kula qaysto tacaawan inaad ugu bishaarayso amnigoodii wanaagsanaay haladadoodii wanaagsanaay iyo inaad ku hagaysaan xigsiinkii aqooneed soomaaliya waxaan u malaynaa ma laga sheekeynayo wixii lasoo maray haddii xukuumada musuqmaasuga iyo qaab qabiil oo istaragal baanka soo galay waa soo wada aragnaa anagu waan kamid ahaa waxaan leenaha marka darbiga waa soo daabanay aanu raacnu bilaaca arrin farxadna ay noo tahay anigoo ku hadlayo magaca ganacsada caawa waxaan leenahay meel sharaf leh oo lagu ganacsado oo xuquuqdeeni aan ku gudano oo xuquuqda ganacsi ku helno oo xuquuqda dawladda lagu leedaha aan siina waa wadankeena iyo sida ugu dhaqsidaa badan aan u dhaqaaqna sik waa ujeeda kala ahaan mayno waxaan leeyahay caawa waxa farxad gaara iyo ummadda soomaaliyeed ee muujinaysa midnimada iyo wadajirka ee qulubtoodu taagi tahay ee ka xoroobay dhibaatadii waxaa ummadda ka hoos marayay maanta ninkii qabo mahad hala dhinto hala nadiifiyo qalbigiina hala dhaqaago wadankiina hala aado hala shaqaysto hala garab galo madaxda qaranka madaxdana waxaan leenahay ku hogaamiya iftiin aqooneed ka ilaaliya eeh iyo wixii dhibaatada keenay dad haddii lagu gubto waa laga wareystaa waanu aragnay ilaahay waa idinka koriyey waanu idiin ducaynaynaa waana idin garab istaagaynaa hadalku dad badan baa sugaya waxaan leeyahay habiin wanaagsan soomaalida norway qalbigiina saafiya dawladiina garab gala salaamullah calaykum aada ayuu mahadsan yahay faarax sabriye runtii waxaa lay sheegay markaas waxaan kusii dee waxaa la iska daawanay markaa muqdisho markaa waxaa la yimid adigu dhaqdhaqaaqaaga badan waxoogaa jooji markaa hadlay fantastic waan yaraynayaa reedhaqaaqa markaa runtii waxaan jecelahay inaynu imikaasana dib ugu noqono for community leadership iyo dadkeeni maaragtay voiceskai aynu doonayna halkan maanta kasoo jeediyaan erayo waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo sayid daahir sheekh maxamed oo isaguna kelmad gaaban oo kalaana halkan kasoo jeedin doona
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أولا السلام يا وفيد الشرف له وكذا لي رئيس وزراء جمهورية المغادرة الصومالية بروفيسور عبد الوهيد محمد علي يوفيد الله تعالى waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo diisa dalcomenty norway dadka dowlada norway waxaan dalad mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada ee sharafta leh ee hawsha dadka xisaaray ka timaadeen kasoo dhexbaxay jaaliyadda ku nool wadanka norway waxaa kala u mahadnaqayaa xukuumadda norway iyo bulshada norway oo siduu duuliya sare uu sheegay ugu soo dhaweysay waxaan daanac u lahay waa gurigiini labaad dalka somaliland waxaan dardaarmayaa in yar odayaasha ugu waaweyn baan kamid ahay norway dadka jooga markaan saalahay dadka okol baan kamid ah odaynimada soomaalida waxaan leeyahay jaaliyadda norway ama scandinavianka ee yurub ay ka yihiin sacadka ilaahay laynagama rabo waxaa laynaga rabaa qalbi mid ku jira oo dalkeeni inaan u noqono oo liida iyo aljaziira carabta geeniya haweenka sanadka gudihiisa ayaa la yidhahda liido liido liidaan leeha aljaziira aljaziira badda cad iyo liido liido india nation iyo badda cad baan leenahay waxaan leeyahay aan noqono aan noqono xukuumaddana waxaan ka codsanayna inay noo diyaariso goobya aan caruuraha kusoo dalxiisigin lahayn eenu keeni lahay ummadda soomaalida halkaas ugu timid waa u mahad celinaya waktiga qaaliga ra-isul wasaaruhu waa ogyahay iyo ragga la socda walaaladeeda qurbujoog qiimaha ay ku fadhiya saacadaha meesha fadhino waxaan shaqaynaynin laguma jiro waxaa marka koowaad aan uga mahad celinaya xukuumadda norway waxay noo ka abuurtay shaqa abuur saan u dhalnay ra-isul wasaare agsarkana waan shaqaynaa dad ka jira waddankan waxaan wax ku leenahay xubnaha baarlamaanka sida hadda beesho oo kale ubaxa xukuumad xukuumadda norway ee oslo kamid baan nahay dad ka muuqdaan nahay sidaas darteed dalka ugu dhaqaala roodna waan joognaa ugu aadamanima rood wadankeeni aan maal gashano waxaan leeyahay jaaliyadda masar syria u k meelo kale galam ha la ilaawo alla maalka cismaha ha lagu celiyo soomaaliya muqdisho ha lagu noqdo muqdisho muqdisho muqdisho waa salaamadii waxaan kelmadeyda ku karayaa waxaan leeyahay anu kama quusanin al-shabaab weli in loo yeedho miiska wadahadalka ra-isul wasaare in la furo iyo waayo al-shabaab ma wadaha ajinabi aksarkooda soomaali wey ha loogu yeedho miiska wadahadalka jeedeer iyo jeesowsan ha loo fuulo intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
weliba hadday doonayaan afcarabi a lagula hadlo waxaan runtii kelmadaydu kala siinayaa inagoo xilligii soo gaadhnay waxaan jeclahay cabdiraxmaan sanyare oo kamid ah odayada soomaaliyeed ee degan magaalada oslo kamid ah qurbajoogta oo isaguna kelmad mahadnaq iyo salaana halkan ra-isul wasaaraha ugu soo jeedi doona cabdiraxmaan soo dhawow
bismillahi raxmaan raxiim ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed cabdilxaad gaas wasiirka ganacsiga ahna wasiir ku-xigeenka xugaamidka koowaad xildhibaan xildhibaanka nuux xuseen caji ambaasadorka laaliga iyo gurada u fadhiya aad baan dhamaantiisa masiirisu oo afhayeenka wasaaraha waxa yaatiin oo xildhibaan anagu xildhibaan xildhibaanadeedi anagu waxaan ka duwan nahay mustaqbalidiisa waxaan ka duwan nahay anaga xildhibaanada loo shaqeeya taasi waa xildhibaan hadda asigaan baraadka loo baasiinaya subax waa xildhibaanad guddiga shaqaan baa ku jira taasi sharafta la tago waa waxay dheer ilaa loo shaqeeya saas inay riyaasiin marka waxaan aada ugu mahadcalahay barnaamijka adiyadee dumarka qaybta adkaysteen dowladda soo socota oo boqolkiiba soddon la siiyey aada iyo aad baan ugu hadeyn duwan waa u qalbaan lama hayo dumar baala dhigtay lama hayo dumar baala dhigtay lama hayo aad bay arrintaas udan qayb weyn baa ka jeegsad waatan hadday ka qaybgaleen wax weyn baa iska bedelaya ayaan qaba arrinta soomaali waana arrin loo baahnaa aad iyo aad baan rasuulsharafu tahay halka anagu way ku gowanahay jaaliyada kaldiraa iyo meelaha kasku yimaadeen saar hodaga u sheegay wafka inaan ku cayaara ma rabo barnaamijyo badan iyo heesaa dhiman intaasoo salaada baan ugu istaagay ee ay u sheegteen baada wafaafinta u mahadanaynaa calanka t v labeertan halkaa waxaa safar oo caawa waxa laga rabin oo lacay laga rabin waa ilaahay nahay oo naga ka daawa waa umad kudulwa dowladda dowey wuu maadceynaa maxaa yahay ay loo faajin maanta waa maalin shaqo saala socota gubbajoogtaa tiin inta miis ka fadhido dhan way taqaanaa laga soo bilaaba adiga ilaa intaa saa shaqadii waxaa loo soo fadhiyey agaasida mahalkaa fadhida looyal baa fadhiya dhaqaati baa aleegayaasha baa lasoo xelay waxaasna waxaa loo soo xelay waa garada hawshaas marka xilkaan u qabto dowladnimada isagu dowladbaa kusoo kordhay dowladu waxay tahay baa yaqaan marka halkaa ciidka laga calafkaa u bariyo daraafka istaagto baa degdegis caawo qof deerka lagu arko dowr deerka adduunka ugu lacagto hadduna caawo gurigaas hadda soo degiy waa in dowladda waca dowladda qiimaha sheegay marka waa rajaynaynaa sida hadda ugu sheegay in in dalkii lagu noqdo laakiin weli fadxaa dhiman fadxaa waa in laga sifeeya wasalaamu calaykum waraxmatullah aada iyo aada u mahadsan yahay cabdiraxmaan sanyare runtii waxaan jeclahay waaka waktigu iska soo gurayaa inaan iminkana kusoo dhaweeyo cabdillaahi ciise raadiyane oo isaguna kamid a odayada iyo culmaadiinka soomaalida ee dalkan norway degan ama magaalada cabdillahi ciise soo dhawo kelmada soo dhaweynta ee raisal wasaare bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ama bacdu dhammaantiin waan salaamaya marka hore waxaan doonayaa halkaas soo xubigooda hooyo salaantii oo lababareen sidii aan soo xariirada oo dhanbaa anaga sheegay intii wax yar baan soo salaanta raacinaya anigu waxaan halkaas kusoo salaamaya dhammaan mudanayaasha marweysa dhammaan kusoo salaamaya marlabaad waxaan ka salaamaya wafdiga soomaaliyeed ee shafaka dheer lagu yimid oo wado ra-iisul wasaare cabdiweli iyo cabdiweli maxamed gaas iyo ambaasador nuur alcadeen iyo wasiirka ganacsigaana abdiwaasigeedka abdiwalaaq iyo xildhibaanka iyo jiriso waxaan halka kaloo dhammaantii wada salaamaya waxaan kaloo halkaana mahad ugu celinaya dadkii soo abaabulay ee kulankan qalabqaabayaasha ahaa halkan wada fadhiisakan oo dhan sida baasho oo kale iyo anigu amaan usuul ka yahay jineer cabdicusmaani oo dhowlax iyo axmed xusani dhammaantiin waxkaan halka sheegaya salaan aad iyo aad u qiimo badan waxaa kaloo iyadana halkaan salaan aada u qiimo ujeedinaya dadkii tabaray ah dowladda norway inay kala qabsano maadaama aynan awood dhaqaalaynano aysan ahayn halkaan maanta inaan ku qabano meelaha muhiimsan ay waddanka kamid tahay waa dowladda norway wasaaradda arrimaha dibadda dalxiis dhammaantood ay salaamay waxa kaloo kulle runtii waxaan kasoo hadlo raggii taaga wadahadlay si gaar uga hadlayaa yaabo yaryar oo aan soo qoray waxaana ah dadkii dowladda soomaaliya kushaqay waktigooda iyo qaali ahaa siiyeyna inay ummadda soomaaliyeed ee labaatankii sano ee dowlad la-aanta ay ahayd dadku xabsaday madaxolaada dolbeeraatay kursi sid iyo dhacyo gaaso iyo macaluuliya iyo masiibooyinka baaniha sida ay kamid tahay sunaami oo kale ayaa naftoodii u horeen damirkooduna siiyey in ay in ay ka dhowrsan waayeen dadkoodiina iyo dalkoodina baabaayo doonayna u shaqeeyaan runtii aad bay ugu mugtiyiin dadkaas waxaana jeclaan lahaa maadaama dadkeena halkaan ku nool norway in aynu maanta dowladdeena aynu garab istaagno oo aynu ku taageerno maadaama aynu dalka hore ku barayna ka joogo kunoo dhaqaalaha inaynu naf iyo maal lagu haynin dowladdeena ku taageerno ayay runtii anigu aan isu jeedinaya midka kaloo haysto waxaa weeye waxaynu haysanaa dal ballaaran oo aada u baaxadda ugu weyn tahay mudaafka kale ahaan wuxuu gaarayaa dalka soomaaliya haddii la jiro lix boqol iyo soddon iyo toban kun iyo lix boqol iyo konton iyo toddoba qiimo kilo kuwa xeebta aynu haysano waa xeebta ugu dheer iyo maxaan ku rahdaa midadeed oo dhan waa saddex kun iyo kun iyo saddex boqol oo kilomitr maxaynu uga faa'iidaysan weynaa dalkeena dalka yani dhaqaalaha khayraadka ku jira waddankeena dowlad baa ku jira bacda kasta kasoo dhageeyay waa inuu ku filayahay dadka soomaaliyeed oo dhan noloshiisa wanaagga jira ahaa iyo in dalkeedu uu yahay marka runtii waxaan aaminsan waxa waxayna baabiyey waxa weeye waa naf jeclay iyo qabaayil bayna baabiyey marka sidee aynu waxaan uga bixkanaa wey waxaynu uga bixkanaa runtii waa dadka intayn isleynayeen labaatan sana la isbaabiyey maanta inaynu iska ilowno maanta isla ekaa inoo baxaya ee dowladda soomaaliyeed ay maanta ugu ay isku awooda badnid ama ugu aweyneen ay kamid yihiin hubbigeeda inay inan usiimeena bal ay dareyska ayna siina aan raacno dhegeysanada aynu ku dayano dadkeena noo wajina maadaama aynu nahay dad kala qoqobnaa oo aanan aaminsayn laana waxa weye dadku boqol iyo soddon orur baynu nahay qabaayil badan baa u kala baxaye maanta waxaad moodaa inaynu isku qalabin nahay laana waxaa lageenu markuu isku calool yahay baa leeyahay habeenkii aroorka yahay oogii ceelkii uu socdo isku calool waxaan loo yacaawiya isku calool nahay sideena dowlad dowlad kawaayada marka walaalayaal arrintaa ha laga dhabeeyo oo magaranaysa ayaan markii mashka baxan meelo kale laga aadi sidii jaaliyadeenana loo asaasi lahaa oo loo taageeri lahaa meel aynu ugu soo horjeesan lahayn ee dalkeenina aynu sid ugu nool lahayn arrintaa laga shaqeeyo dhammaantiina waa isalaamaya waana maasintiin sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
runtii waktiga aad buu isu soo gurayaa waxaan jecelahay inaan imika horeen sir ku weydiiye laakiin ku wareejiye laakiin haddana waxaan jecelahay bal in ilaa laba saddex qof oo kale ayaan jecelahay waxaan jecelahay inaan cabdi ku soo dhaweeyo imika cabdilqaadir khaliif oo mid kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee degan magaalada nuslo inuu soo jeediyo kelmadiisa salaaneed ee ku wajahan ra-iisul wasaaraha imaamkiisa cabdilqaadir khaliif asalaamu calaykum wafdiga sharafta la inoo yimid ra-isul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa iyo ambaasada nuur cadde iyo injineerka iyo xildhibaanka waa salaaman tihiin walaalayaal kusoo dhawaada wadanka norway jaaliyada soomaaliyeed ee halkan idisoo dhaweyneysa guddiga qabanqaabaduna way mahadsan yihiin salaanta iyo soo dhaweynta kadib kullay anigu maadaama aqooyahan laygu sheegay waa inaan haddee ragga kale aqooyahanada ay meesha fadhiyaan maaragtay ee dalka ka yimidaan wax aleeyo istisaalayna weeyaan mudana reer wasaare booqashadaadu muhiim ayay inoo tahay sababaha soo socda awgeed waa marka koowaade waxaad tahay levelkan waftigii ugu horreeyey ee noo yimid ee ra-isul wasaare aawa muhiimad bay noo leedahay waxaa kaloo muhiimad nabaad noo leh in aad noo soo dirtay dawladda ugu horreysa oo noo soo dirta bunsul in aad tahay dawladdaadu ay tahay rasuulkaasina hadda halkan inuu joogaa waa inaad aragteen waxaan jecel nahay inaad inoo soo digto safiir wadani ah iyo diblomaasiyiin kale oo dawladda norway iyo jaaliyadana udhaxeeya dawladda soomaaliyeed iyo dawladda norwayna udhaxeeya taasi waa muhiim waxa kale ay booqashadaadu muhiim noogu tahay waxaad tahay aqoonyahanada ugu sarreeya wadanka maanta ee uu wax soo baray qarankii soomaaliyeed isagoo nation sharaf le ah maxaa la yihahdaa state shaqaynayo effective ahna leh inaan halkii inaad nagu celiso maadaama wanaageedaad soo aragtay waana kaa sugaynaa waana kugu garab gelaynaa waxaan kaaga kugu bogaadinaynaa kaaga mahadinaynaa credit aad mudan tahayna kugu siinaynaa sidii aad u maaraysay shirarkii garowe iyo arrimaha kale ee qaranka soomaaliyeed inta aad wasaaraha ahayd waxaan waan ognahay doorka aad garoowe wan iyo garoowe suuda ka ciyaartay madaxdii soomaaliyeed qabsigeedii iyo arrimahoodii inaad maaragtay ku taalisay inaad compromise ka dhex dhigtay waan ognahay waxaan doonaynaa leadership soo noocaasa inaad kusii wado ood kusii socoto inaad unimista usteed wax ka yaqaan ayaa tahay aniguna public administration and politics ayaan bartay waxaan jeclahay inaan tilmaamo dawlad waad og tahay dadka politicianiska waa decision makers waraaqay saxiixaan implementation kasta waxaa ka mas-uula dadka professionaliska hadday yihiin civil service hadday yihiin maxkamadaha iyo lawyerista law system legal systemka aad america soo aragtay quruxda badan halkana looga dhaqmay quruxda badan professional security service ayaa loo baahan yahay inaad professionaalnimada xoojiso ayaan kugula dardaarmaya waxaa muhiim ah tiim ayaa wax qabta ee shaqsi ma qabto sidaa awgeed dad professionalisa integrity leh oqoon iyo isku darsaday wadaninimo inaad soo xusho challenge badan ayaa jira road market residensigiisii weli waa sii yari implementation bay u baahan tahay arrinta somaliland ee hadda shirka london lagu gaamiyey in dialogue laga galo waa challenge kale dhulka hadda shabaab laga qabanayo maamul ayuu u baahan yahay taana waxaa cadaysan kaladweyne haddana baydhabo oo loo baahan yahay in dadka maamulo loogu sameeyo marka waxaan ku leeyahay si waxragood nin weyn oo mas-uul ah oo weliba rag Soomaaliya ah loo soo qaato sidaa loo soo qaata maaha laakiin Ellen Johnson Sirleaf gabadha la yidhaahdo ee Liberia ee og tahay dalkeeda transition cajiiba ayay ka samaysay waqti kooban from conflict to peace and democracy ayay ka dhigtay halkan ayay joogtay sanadkii hore dhammaantiisa Nobel Prize ku qaadatay waxaan jecelnahay laba sano kadib iyo wax lamida inaad Nobel Prize ka qaato taasi wax fudud maaha laakiin haddaad aqoontaada iyo professionalnimada dadka soomaaliyeeda kale ee kartida leh aad samayso dadka soomaaliyeedna ay garab istaagaan oo kuwa halkan fadhiya ay kamid yihiin waad ku guuraysanaysaa insha allah marka waxaan ku leenahay leadership no motive annaguna followers wanaagsan oo citizenista ayaanu noqonaynaa soomaalidu sisaaray u baahan tahay ee waa dad sharaf leh waa dad jecel dalkooda waa dad hadday helaan mid ay ku kalsoon yihiin oo hor kacda daba gelaya waxna qabsan kara marka guuntaan ku waraseynaynaa adiga iyo tiimkaadaba tiimamka sii bari maxaa la yidhahdaa ishaak wadankana wanaagkaas iyo haddii aan la yidhaah legacy wanaagsanna nooga taga haddii aan la yidhah waa mahadsan aadiyaan umaasan yahay cabdirasaaq hayb waxaan jeclahay inaan waxoogaa xaggii dumarka saleeco runtii saddex qof oo kale baan inta siin doona haddii ilaahay soo daba kale waxaan jeclay inuu ra-iisul wasaare u galo dawla su-aalihii aynu galo ra-isul wasaaraha ku wareejinaya saddexda please short abrisis waxaan ka codsanayaa shukri haybe iyo canab cali salaam inay soo raacaan waa halkan ka salaamaan ra-iisul wasaaraha xaggii dumarka weeye soo galo shukri shukri haybe iyo canab ayaan kelmada siinaya runtii kelmada salaanta waa ilaa saddex daqiiqo way gaaban tahay markaa sidaasaydan runtii inagu soo khatibaysaan markaa qof kalun baan runtii siin doonaa kelmadaba nooxaan jeclahay inaynu halkaa galno dabeedna intii kale su-aalaha ayaa ballan idinku qaaday inaynu maaragtay daadiyino ra-isul wasaaraha wareysano ra-isul wasaare maxay warku inoo hayaa sidaa dumarka asalaamu calaykum waxaan ku salaamaynaa taasla waxaan leeyahay asalaamu calaykum anugu odhan maayo Thank you. waxaana uu idiin sheegayaa oon halkan rabaa inoo keenta sheego alag waxa weeyaan gabadh saaxiibada iyo walaashayna waa gabadheeda bulshaa halkaan ahay gabadheeda qoyska somaliland waxa laakiin isu gabadh soomaaliyeed ma waahay dadka somaliland maqlayaan wada maqlay dadku waxaad moodaa markay somaliland maqlaan inay jinacyaro wada qalinaayo laakiin laakiin macnaheedu maaha taa soomaaliya waa dad soomaaliyeed waa dad nabada وصل ولا لبس وما كل من الصوت الله ولا من عليها مصر أنا بعمل رفع اليوم أقول دعوة أنا بيو حرام ما بيني أنا دو كل شان وما بعمله فكيف من الوقت اللي ما راح تفرط من الحويرة خلنا نقول وشكرا جدا لهذا الصحة السنة الشباب يا الشباب يا القاعدة وخلق شيء فاتوحة ويا ويا حسن waktigiina waa dabadabo waxaana isleeyahay soomaalida beeshan ragoo ilaahay safiya anna banan oo gacanta waxaan uga caawimaana waxa weeyaan gabadh soomaaliyada baa soomaali soomaalida waxaan idhahdaa dadka waanina dhaleeceen waanina dhigeen marka waxaan idin leeyahay al-shabaab kan horta laga hadlayaa maaha inama meel kale ka yimid oo madaxa koo dhuntay oo xarabka koo dhuntay waa rag soomaaliyeed iyagana in waxaan lagu sameeyey iyo waxaan lagu shugay iyo waxaan loo sheegay laga shugay oo la odhanin al-shabaab hal yooyo al-shabaab mid walba gurigiisa bariga qaato la seexdaa intala koosootaa hooyo soomaaliyad baa naga abaa dhashay nagama maalmaan oo dee nagama go-a marka iyagana waxaa leeyahay allaha soo hanuuniyo allaha soo hadeeyo dowladda soomaaliya ee iminka joogta gulangaarkaada waxaa leeyahay hambaliyo waxa wanaagsan ay qabteen iyo waxa wanaagsan ay samiyeen oo ku hambaliyeen bal markaas weeye anabay isku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة ما إحنا والله كان dadku qabayl uu dhaxay in aniga ku hadlayo qodobka Soomaaliyeed ku hadlayo qodobka loo weeyay ku hadlayo dumarka Soomaaliyeed waxaa la maqleynayaa dawladda soomaaliyeed ee ahayd dawladda ugu horreysay mudadii labaatan sano ahayd iyadoo kale salaadiir ra-iisul wasaare iyo dawladdaada waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa si gaara kale aniga farxad u ah aniga ra-isul wasaaruhu waxaan kasoo waxaa farxad weyn ah aniga ra-isul wasaaraha baaminkiisa aabahay iyo aabihiisa waxay hanubadka saaxiib ah aniga ra-isul wasaaruhu carabnimo ayaan kasoo lahaa taasina way soo aqaajisay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba ha noqdaan kuwii noqda dad wadaniyin ah oo wadankooda u halgama oo soo celiya soomaalinimadii waxaan aada ugu faraxsan mar labaad intaana soomaaliyeed oo dhalinyaraha meesha u timid oo u timid soomaalinimo waxaan kale oo leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa qabasho ka ragsan shaqo weliba ragga soomaaliyeed masuul ka saaran dhalinyarada soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed ee xabsiyada ku jirta ee aan lahayn luqadooda oo aan lahayn waxu hadla xuquuqdoodii luqadooda ee waxaan rajeynayaa dawladda soomaaliyeed dawladii daba raacno oo si loo loo tejinta xuquuqda wadanka soomaaliyeed waxaan kaloo si gaara u mahadnaqayaa dawladda norway oo noo samaysan wadankii labaad ee noqda inaan baartaqoodadooda xuquuqdooda magaca wadanka norway aan norway ku wadno ayadana taas waxaan leeyahay waa xasuusii dawladda norway
aad ay umaadsanyahay aad iyo aad ay umaadsan karan waxa uu ogeysiiska qaankarmi ku hayaa ururka ardada soomaaliyeed ssf ayaa wuxuu qaban qaabinaya siminaarka xigelina ayuu beri soo bishtay sagaal iyo labaatan afarta iyo barka qoyskula dhowr haweeye oo ku yaala halkan kolba istraastin ceer ku yaala markaa ardada waxaa laga codsanaya inay ardadu kasoo qayb qaataan siminaarka isaga su-aal waxa weeye marka waxaan jeclahay runtii waxaan ugu talagalay haddaan nahay guddiga qaban qaabada hadiyad yar ayaan ugu talagalay sarwaar saare professor cabdiweli ayaan ugu talagalay taasoo ku fayskaraysan waxqabadkii uu qabtay ee aanu ka aragnay haddaynu nahay soomaali qofka haddaan la dhiiri gelin wixii faadeyseen ma taabo qaadaan marka hadiyadda iyadan runtii waxaa guddoonsiin doonta ubax cabdilqaadir oo iyadu ah gabadh xildhibaanada islamarkaana kamid ahayd guddiga ana gabadh firfircoon oo shaqaysa wasaaradda isdhexgalka iyo shaqada ayaa hadiyaddaa runtii guddoonsiin doonta waxaan jeclahay markaa in ay رئيس الوزراء عبد الغني الدكتور هذا موقف المدار عبد هذا بالضبط رئيس الوزراء عبد الغني هل تريد ها تحوي
حسين أقول لك يا شركة بسروا كديه رئيس الوزراء عبد الغني أنا راح الشرف سلام marwayo iyo mudanayaal dhammaantiin waad salaamo tihiin salaamta islaamkaan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu arrin baa laii soo xilsaaray inaan ku wareejiyo intaan arrintaa argaarin ayaa laba kulmoodka sameeyaa ra-iisul wasaare idaaxadii shalay adigaa haysatay waraysigii lagula yeeshay ayaa lagu soo celinayay waxaan u malaynayaa dadkii shalay dhegaystay inay dareeneen shucuurtii aan dareenay waayo cabdi bilakoobka adduunka u maatay waxaa lagu soo celcelinayay inaad tahay wafdigii ugu horreeyey ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo dawlad booqasho dawladnimo dalka ku yimaada ha oo keliya ayaa bedel anaga noo ah marka loo fiiriyo cabdi aan dalkana ka haysan cabdi bila waabuu ku guuleystay koobka adduunka taariikhda soomaaliya ayuu maanta adduunka qoray ra-iisul wasaaraha markuu dalku yimid hawlihii uu ka hadlay waxaa kamid ahaa inuu yihi soomaaliya daraasay ka tahay dagaalkan cudur ee soo socda shacabka soomaaliya yaadka u yimi inay nabad ay gaaraan taa maxay hor keenaysaa markaa imajkeeda kor soo qaadisa maanta waxaan nahnay dad dunsiyad leh mani manihin minority manihin dad dalhisanayaan nahnay waxaanu joognaa dalka adduunka ugu wanaagsan waxbarashooyinkiisa dugsiga sare dugsiga ee jaamacada way seeyihiin oo inaynu ka faa'iidaysanaa haddaanu dalkeen anugu xitayano معي أولا ومن التنسيق أريد أشراف أعاون كما ما تنسيق طويلة أنا مصر عبد الوري habeen ka dhawaad markaan isla joogna waxaan kuweydiiyey anigoo arrinta arrimaha dumarka aad baan konteen ugu ahay waxaan ku weydiiyey sidee maadaama baarlamaankan cusub la dhisi doono sidee soddonka barsankeed nolo ogolaaday afartana lama dhigin sixtina haddii la sixtin waxna nogni waa buuxi lahaayeen soddonkaa barsankeed nolo ogolaaday sidee aanu ku heli karnaa waxaa tiri waxaan raacsanahay oan aaminsanahay haddii aan gaarayno nolol waarta waa in dumarka siyaasadda la soo geliya waa sax waa kugu raacsanahay waa kugu raacsanahay taas dhaqankeenana waa soo buuxinaynaa laakiin marka taariikhda soomaaliya dibaan u fiirna labaatankii sano udambeysa dibaan u fiirna iyo iyo dhowrka reerka uu ka ciyaaray siyaasadda في حبتي كتانا جسرات تدعيا زي ما تقول أي شخص ثم يقول أنا فرحنا تكشف الصدر هذا الزمان أمان وحا إصارا طب كيف تأكل ما أنا ما أنا ما بقول إيرنا ثم تجلس وإن كان صار سبحان لا زين سيريا بالكثرة يقول سبحان الله من في إنوري هذا وسيري روحان دنيا نوبل برايس إنتر مال أنا بالنوبل برايس ما تقدر تقول سمعني laakiin ahaantii hal anuu ma aqaan ficil baan aqaanaa waxa aynu ka doonayaa idinkoo dhan halkaan fadhida idinkuida iga daawanaysaa gabadhan soomaaliya doonays iliskaasi soo gashay idin soo gal usoo misi filadisaana waxay tahay haddaad doonaysid aqoon kororsi siyaasadeed tawda ka soo baxaya laakiin bugtaaga aan lagaa qaadin intaan markaan reerka wasaareen waxaan u disayaa marka arrintii laga soo saaray inaan bixiyo erayintaanti ama soo qortobana akhriyaan anigoo matalaya somali community norway ayaa waxaa la iisoo xilsaaray inaan ku guddoonsiiyo shahaadadan waad ku mukaysatay inaad ka shaqaynayso waad ku howlan tahay horumarka nabadda ka jirto celinta shacabka soomaaliyeed